magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdi shiro jaamac ciyaar jecel waxaan ahay ninkii alifay heestii qayladhaan waxaan horodhac u ahay hees daqiiqada kadib aad dhegaysan ama daawan doontaan heestaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa kawaankii dadka qayladhaan markaan soo saarnay dabadeed shacabka soomaaliyeed waxay noo soo direen bogaadin aan la soo koobi karin si kastaba ha ahaatee koox yar oo nooc walba leh ayaa u arkay inaysan dan u ahayn in la tusaaleeyo shacabka waxasan kooxdaas waxay isku dayeen in ay na aamusiyaan iyagoo isticmaalaya qoraallo farriinno telefanno nalogu duubay bal dadweynow nala dhegaysta nin ka mida dadkaas wuxuu noo duubay
chocolate waa aniga nin ku soo wacay oo aad iyo aad uga xun heesta aad qaaday oo dadka aad ku sheegayso doofaar iyo iyo daminab marka arrimahaas aad samaysay haddaadan apologies ka bixin wax cusub baad la kulmaysaan hore aad u arkin meel ayaa jeel oo dhan
anigoo cadhada iyo ciilkaa qabaa ayaa maalin maalmaha ka mid ah anoo shaqa u socda waxaan tareen ka dhex helay joornaal joornaalkii anoo rorogaaya ayaa ishayda waxaa soo jiitay ciwaankan digaag dawaca dilay waa wax yaab leh digaag dawaca dilay waa qiso dhab oo ka dhacda dalkan ingiriiska arrintaa iyada ayaa markaan isiri mar haddii digaagba uu dawaca dili karo ee sow ma habboona cabdiow inaad midnaha shacabkaaga aad la hadasho markaas baan idhi digaag dawac dilaa way dhacdaa dunida maantaaye dabarka iska jara oo la dirira qoomka diinta ku qaraabta dabadeed hallay dilo anoo xaqa dardaaraya sababahaas iyo sababo kale oo micnaha la mid ah ayaa waxay keentay in aan samayno heestan kawaankii dadka waxaa ku wada luuqayn doona fanaaniinta qayladhaan waa jooqlo shiro jaamac iyo xuseen shiro jaamac waa muusikadii mustaf axmed karama iyo laxankii jooqlo shiro jaamac sidaas iyo dhegaysi wacan
shumicii aan daariyo qayladhaantii aan diray adday dadka wadagaalay diiquma dawaca dili karaa dunida maanta war dabarka iska jara oo la dirira qoomkan diinta ku qaraabta dabadeed alay dilo anoo haqa dardaara dabadeed alay dilo anoo haqa dardaara
hadi aadnadan waa lagu dilaya bulsho waano dagaal waano dagaal cirka soo dusho waano dagaal waano dagaal
Wah, hamburgernya di Dino.com.
dibigeesa weyn wada wuu didshaa gudidaa harkee gudidaa harkee dibigeesa weyn wada wuu didshaayo gudidaa harkee gudidaa harkee dadka dooxateen darahood ka qaxay ceelashii uu diday baad sii dabagasheen oo dabagasheen dadka dooxateen darahood ka qaxay ceelashii uu diday baad sii dabagasheen oo dabagasheen dalka kuwa ka dhigay kawaankii dadka kawaankii dadka
darajadaad rabtaan waa doqonnimo waa doqonimo
damaqyaad lahayn dunidu waa ogto waa wada ogne
Wah, hamburgernya di Dino.com.
dalka kuwa ka dhigay kawaankii dadka kawaankii dadka
darajadaad rabtaan waa doqonnimo
waa doqonimo
damaq inaad lahayn dunidu waa ogto waa wada ogne dalka waxaa u hari kii daacadiyo kii dirnaxeed dhigdaadinay igdaadinayn dhigdaadinay dalka waxaa u hari kii daacadiyo kii dirnaxeed dhigdaadinay
igdaadinayn
Dadinay. dalka waxaa u hori shacabkan dayacan daryaalkay rabaan kii la doonay degdeg waxuu u qaban dalka waxaa u hori shacabkan dayacan daryaalkay rabaan kii la doonay degdeg waxuu u qaban dalka iyo dadkaba xawari danta kii wadeeg xaqudooday ummadan dayacan diibtiyo dhibkiyo diibtiyo dhibkiyo dandarada ka jira dalka iyo dadkaba waxaa u hay danta kii wadeeg xaqudoodaye ummadaan dayacan dhiibtiyo dhibkiyo dhibtiyo dhibkiyo dandarada ka jira darxumada ka jira dandarada ka jira darxumada ka jira dandarada ka jira